warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsana dhegeystayaal qodobada wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid a xogeyaa arrimaha dibadda ee maraykanka oo lagu wado inuu waddanka ku yimaado safar ciidamada amniga maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo al-shabaab oo ku dagaalamay deegaan gobolka bari ka tirsan iyo shacabka ku nool magaalada ceerigaabo oo cabasho u gudbiyey madaxweynaha somalilan subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdana waxaay ku beeganta labayo tobanka bisha koo iyo tobnaad labada kun iyo labaataniyo kow kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan waxaa la filayaa in isniinta soo socota ee shan iyo tobanka bishan uu dalkani kenya yimaado xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka antony blinken waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxweynaha dalka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda kulankaasi ayaa la filayaa in uu xoojiyo iskaashiga iyo istaraatiijiga ka dhexeeya labada dal arrimaha ay dhinacyada ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid a amniga ilaalinta deegaanka soo afjiridda cudurka covid sagaal iyo toban sare u qaadidda helitaanka tamar nadiif ah iyo taageerada mareykanka uu kenya siin karo sida waa si doorashada guud ee sanadka soo socda ay ku noqoto mid nabad ku dhacda abaarta ku dhufatay qeybo badan oo kamid ah ismaamul goboleedka gaarisa ayaa saameyn ballaadhan ku yeelatay dadka iyo duunyada deegaankaasi maxamed baarid xuseen ayaa qodobkana dhammaystira dhadhaaf kasoo diray abaarta baasanee ku dhufatay guud ahaan gobolka ayaa saameyn muuqata ku reebtay reer guuraaga ismaamulada gaarisa iyo wajeer inta badan xoolaha nugulka sida lo-da iyo ariga ayaa dhinteen waxaana gacmo maran dad bilooyin ka hor hantiilo ahaa meelaha qaar oo daruuro aan badnayn ay ka horeen ayaa waxaa ka dhacay isku guur yeshiimo badan waxaana goobahaasi kamid ah haame oo kamid a deegaanka dhadhaab yuumbis oo ka tirsan faafi iyo xuduudka waddanka uu la wadaaga soomaaliya waxaana maalmahan deegaanadaasi lagu arkeeyey qulqulka reer guuraa maalin iyo habeen geedi ah waxayna dadka qaarkood awooda xoolaha masaafo dheer uga soo daabulaan baabuurta xamuulka ee loo yaqaano looriyaasha balse xoolo badan oo caate ah ayaa qaarkood la sheegay in gaariga dushiisa ay ku dhinteen waxayna dadku yihiin kuwo ka walwalsan dhimashada xoolo ay xoog iyo xandhaba ku bixiyeen gaadiidka sida awrta iyo karaytado ay reer miyigu ku guuraan kasokow hadda waxay dadku qaar isticmaalayaan gawaarida waaweyn oo xoolaha meel aada u dheer kasoo qaada hadda waxaan dul saarnahay gaari looriya waxaa saaran ari la igu sheegay qiyaasta laba boqol iyo toddobaatan ilaa iyo saddex boqol oo neef gabar iyo wiil da'yar ayaana ariga ku dhex jira
nolosha waa sida marka balan ka waran gaarigan ariga iyo alaabta idinkaa isla saarantiin xaaladda waa sida abaar kulul waa sooma abaar kulul ha ari waxma dhammaada ari hadda iska suucsan wey wax dhammaada ari afar boqol
marka meeqa saacadood buu gaariga soo saara ariga xalay sagaal saacadood soo saara
had ka socotan koonjabeen maxaa lagu sheegay madow isla markaana waxaad arkaysaa reer guuraagii oo u kala hayaamahayo gobolka gobol iyagoo inta badan isticmaalahaya waxyaabaha marka ay heli karaan halkii waagi hore karaytada dameerka gaari dameerka iyo sidoo kaleeto ratiga lagu guuri jiray hadda waxaa lagu guurahayaa gaari baa lagu guurahaya hadda gaarigan looriga ah waxaa uu soo socday saacado badan xalay sagaal sac baa gaari yaa lasoo saara layidhi arigan waxaana saaran alaabtii reer guuraaga dhan iyo ari fara badan oo ilaa iyo afar boqol oo neef laygu sheegay arigu aad buu u dhafarxun yahay dadku iyo ariguna gaarigan ay wada saaran yihiin waxayna u socdaan xuduudka meel xuduudka soomaaliya u dhow oo dhanka deegaanka dhadhaab hadda wadaha gaadiidkan ayaan weydiiyey meeshuu ka soo qaaday xoolahan iyo halkuu ku wajahan yahay arigan waxaan ka soo raray meel la yidhaahda aqal ari meeri inta u dhexaysa waa dee dad iska dhibaataysan oo abaar ay waddo dee meel lagu socdo iyo meel loo socdana aan la aqoonin ariga ilaa iyo saddex boqol iyo konton neef waay marka annaga dee dad baabuurreya nahay dadkaas oo walaalaheenna baan caawinaynay marka alxamdulilah walba waxa ilaahay keenaa khayr ah xaalay maba aana seexananba xaalay oo dhan alaab un baana raraynay arigana waxaan soo saarnay sagaal saac iyo barmaray ahayd ariga aad buu u liitaa oo aad buu u nugul yahay yani hadda wax ari ahaan aan u sheegna maahan laakiin xoolahanba laga maarmayn intay ka dhintaan un baan iska wadaynaa un waxaan u soconnaa hadda meel xagardheero u jirta ilaa shan iyo toban kilomitir oo hamey la yidhaah dhanka kale ganacsiga iyo nolosha reer magaalka ayay saamayn dhinacyo badan leh ku yeelatay abaarta maadaamay dadka gobolka yihiin kuwo ku tiirsan dheefta xoolaha nool iyo manafacaadsigooda ma jiraan gurmad iyo gargaar ay helayaan dadkan siyaasiyiinta gobolka ayaanan shacabka tabaalaysan ka dhex muuqan waxaana laga codsaday inay dadka u danqadaan maxaa yeelay aniga hadda waxaan ka imid mandheera waxaa laygu qasbay inaan laabkaas soo galo oo aan arigaan soo qaada oo aan ilaa iyo meeshaas aanan aada wax hadda dan weyn oo hadda gaariga igu jirona ma jirto waa un shidaal siyaasiyiinta waxaan ugu baaqi lahaa dee ummadda idin soo dooratay oo mar walba markaad wax u baahantihiin aad hoos imaataan inaad dadka aad la socotaan aad dhex imaataan ummadda siday yihiin aad waxa kala qaybsataan dhibaatada hays intaasaan ugu baaqayaa siyaasiyiin inkastoo abaartu tahay masiibo dabiiciya loogana bixi karo oo keliya raxmadda alle iyo naxariistiisa haddana culimmada ayaa wada quunuud iyo allabari waxaana jira culays badan oo ay dadka deegaanadan gaar ahaan reer miyigu dareemayaan dadka waayeelka dumarka carruurta iyo kuwa xanuunsan ayaa wajahaya macaluul waxayna u baahan yihiin gurmad iyo gacan laga siiyo culaysyada haysta kasakoo abaarta xoolaha waxaa ku jira cudur qaarkood ayaana u dhintay xanuuno aan la aqoonsan sidoo kale ma jirto daaweyn iyo baaritaano lagu sameeyo xoolaha xanuunsan waana mas-uuliyad ay leedahay dowladda ismaamulka gaarisa sidoo kale waxaa jira culays iyo isku guur badan oo dhanka shiimada ah inkastoo dadka deegaanada lagu soo guuray si wanaagsan usoo dhaweeyay walaalaha barakaca ceelasha ayaana biyo yareeyay waxayna magaalooyin badan la ciirciirayaan dad iyo duunyo aad u tiro badan haddaba dowladda dhexe midda kowntiga mas-uuliyiinta lasoo doortay iyo ganacsatada ayaa laga rabaa in ay shacabka garab istaagaan xilligan adag ee lagu jiro maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in dagaal xalay xili dambe ciidamada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab uu ku dhex maray buuraha dhanka waqooyi kaga beegan tuulada af urur ee ka tirsan gobolkaasi bari dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada puntland ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo buuraha isku aruursanayay sida la sheegana damacsanaa inay weerar ku qaadaan deegaanka af urur oo ciidamada puntland ay saldhig ku leeyihiin saraakiil ka tirsan ciidanka puntland ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada howlgalka ay ka fuliyeen buraha dhanka waqooyi ee af urur iyo deegaanada xiga dhanka deegaanka suguure saraakiishu ma sheegin khasaare ka dhashay dagaalkaasi hase ahaatee waxay sheegeen inuu sii socon doono howlgallada ka dhanka al-shabaab ee laga fulinayo buuraleyda gobolka bari al-shabaab ayaa dhowr jeero hore weeraro oobiyaal iyo kuwo toosa ku qaaday deegaanka afurur halkaasi oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland dhanka kale taliyaha qeybta booliiska ee gobolka nugaal gaashaanle sare xuseen cali maxamuud oo dhowaan loo bedelay gobolkaasi ayaa sheegay inuu xaqiijin doono guud ahaan amniga gobolka nugaal sidii uu usoo sugay amniga gobolka bari oo markii hore uu ka shaqeynayay waxa uu taliyuhu sheegay in xilligii uu la wareegaya amniga gobolka bari ay maar kasta ka dhacayeen dilal iyo waxyaabo amni darra ah balse hadda amniga gobolkaasi uu sugan yahay sidoo kalena uu rajeynayo inuu ku guuleysto amniga gobolka nugaal taliya xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay ciidamo u heelan sugidda amniga gobolka si looga hortago falalka amni darrada ah waxaana uu ugu baaqay ciidamada in ay tillaabo ka qaadaan dadka ka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka dooriya oo qamriga uu ka mid yahay kuwaasi oo amni darrada ka qayb qaata warka kasoo baxay taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal ee puntland ayaa kusoo aadaya xili bilihii lasoo dhaafay magaalada garoowe ay ka dhacayeen dilo loo geysto dad shacab ah oo badankooda la sheegay in ciidamada qaarkood ay geysteen iyo sidoo kale kooxo ayagu xiliyada habeenkii dhac u geysanaya oo dadka teleefoonada ka qaadanaya bulshada xoolo dhaqatada ah ee degan deegaan deegaanada ku hareereysan garoonka diyaaradaha ee magaalada ceerigaabo ayaa waxa ay dhigeen banaanbax ay cabasho kaga muujinayaan dhulkooda oo la sheegay in lagu darayo ballaarinta garoonka ceerigaabo waxa ay sheegeen in goobaha la calaamadeeyey ee garoonka lagu darayo ay ka mid tahay beero iyo ceelal biyoodyo ay dad iyo duunyaba ka cabi jireen dadka ku nool ceerigaabo gaar ahaan agagaarka madaarka ayaa madaxweynaha somalilan ugu baaqay inuu arrintan soo farageliyo muuse biixi cabdi waxaan ogeysiinaynaa hawsha eerboorka ceergaabo timi inay tahay mid aan annaku aanan garan waxaannu kaa codsanaynaa hawshaa inaad soo fargeliso haddii nabadgelyo la rabo weeye Een, qofkii beerta lahaana wuxuu u diyaar yahay saacadda inaanu dib uga tegin maadaama madaxwe- ilaa madaxweyne ogeysiiyey inaanu kaba teginba haddii lagu gogo'ayo meel u qabto ma hayo haddii kale dadka dee baabuur ha loo keeno sida aarareed ha laga raro dhulka dhulka annagaa leh ilaa ingiriiska cashuur baanu bixinaynay dowladdu cashuurteedu waa naga qaadaysay afartan sanno konton sanno toddobaatan sanno boqol sanno intaaba waa nalaga qaadayay cashuurta maanta in dhulkayaga sidaa ku tagana wax aanu annagu diyaar u nahay ma aha waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha somalilan inuu arrinkaas soo farageliyo dibna u eego kicin iyo barakicin iyo maxaanku idhaahdaa kixin nala qixinayo weeye taasina wax soconaysa ma aha eerboodkii maaha waa beer dad leeyahay geel xoolaha kacbay waa aragtaa eerbood ka ballaaranka ceergaabo aniguma hayo wax allaaliya wax laga weydiiyey jirin wax waraysiya warhadal lagala yeelan tallaabo laga qaado sharciga meelka ka taalla anuguma garanayo haddii dan dadweyne gasho xaq wuxuu u leeyahay muwaadinku in loo qiimeeyo meeshiisa bogcaddaa bogcad leegna la siiyo halkan waxaa ku nool een, dad maxaysataa curyaamo kuwa indhala kuwa faali qaba kuwa maxasa kuwa carruur yaryara baa ku nool guryahoodii dhammaan iyo beerahoodii waxali waa garoon hadday dawlad tahay oo dawladdu doonayso een, ay dan guud doonayso ciddii danta guud wixii laga maarmi waayo dawladdu waa u qiimaysaa maataday meelgeysaa wixii ma- kuwa bukay meelgeysaa kuwa faaligu qaba bay meelgeysaa kuwa indhala bay meelgeysaa dee dawladdu laakiin ma aha amar dawla weeye cagtaa laydin marinaya ruuri baa noo jooga meelannu aadno ma laha mana tegi karano annagu xoolodhaqataanuna geelii iyo adhigii iyo qoanoo xihaysan waxaan maqlayay dadkii mas-uuliyiinta oo gobolka mas-uulka ka ahaa oo yidhi dadku way ku qanacsan yihiin raalli bay ka yihiin beentood wey buurahaan ka soo degi waxaan ka war helay dadka in beerihii laga qaaday madaxweyne ma ogtahay adigu in dhulkii la baabi'iyey horta dhulkii in la baabi'iyey cergaababa digada laga dhigay ma ogtahay oo dadkii deegaanka ahaa oo beeraha ku lahaa oo maxasaysatada ahaa oo maatada ahaa oo ilaa lixdankii deganaa halkan maanta dareenkooday ku soo bandhigeen waxay gaadhsiiyeen inaanay cidna ka aqbalayn inay dhulkooda ka kacaan difaacanayaanna ninka beertaadii le beer baan bixiyey oo beertaadii aanad cagaf marinin meeshana qaarkoodba aanay ku lahayn beera shacabku yaabeen ma beeraha dadkaad sheeganay
qaar kun ka mid ah shacabka ku nool ceerigaabo gaar ahaan agagaarka madaarka magaaladaasi oo cabasho muujinaya ee codadkaasi ahaayeen ugu dambeyntiina dowladda dhexe ee dalka itoobiya ayaa waxa ay soo saartay shuruudo ay doonayso in la fuliyo si ay kaga qayb noqoto wadahadalada xabad joojinta ah oo ka dhaqangala eh, gobolka waqooyi ee dalkaasi tigre waxaa sidoo kale wadahadalladan ayaa waxaa lagu doonayaa in lagu ye- waa in ay la yeelato dowladda dhexe xoogaga xoreynta shacabka gobolka tigray ee t p l f waxay arrintan imaaneysaa maalmo un kadib oo ay socdeen dadaalo diblomaasiyiin caalami ah oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadaha gobolkaasi ka jira muddo sannada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya dina mufti waxa uu sheegay in shuruudaha ay ka mid yihiin kooxda t p l f inay isaga baxdo gobolada amxaarada iyo canfarta ee deriska la ah tigray sidoo kale xoogagan ayaa laga doonayaa in ay joojiyaan weerarada ayna aqoonsadaan jiritaanka xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abi axmed